marka hore waxaan aad uga xumahay una tacsiideynaya geeridii ku timid allah u naxariistee dadkii saarnaa ee diyaarad ku dhacday berdaale afartii bishi may laba kun iyo labaatankii diyaaradaas muqdisho ayay ka tagtay waxay tagtay baydhabo baydhabo ayay haddana kasii baxday berdaale ayay aaday waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstripka berdaale u jirto iska dhowr mitir ayay diyaaradaasi ay ku dhacday waxaa ku dhigmatay lix qof afar qof oo soomaali ah afar qof oo kenyaati ah ayaa noqon iyo laba qof oo soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay hal qof deegaanka ayaa lagu duugay shanti kalena way yaalaan afar kenya ayaa la geyn doonaa hadduu ilaah saxaal noqdo marka allah u naxariistay inta ku dhimatayna waan soo aragnay siinkii waxaan isla soconay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku howlan dad soomaaliya civil aviationkana way nala socdeen waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda kenya ku fadhiya soomaaliya iyo safiirka dowladda ethiopia ku fadhiya soomaaliya intaba way nala socdeen way waan isla soo aragnay waxaan la kulanay dadkii meesha joogay meesha la yiraahdo siinkii ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay waa lasoo xiray mar hore ayaa lasu jiwangareeyey inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa annagana reportigeena waan soo diyaarinay hal witnesskii waan soo arkay marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan kenya iyo ethiopia ay iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan diasporan si aan familiskii iyo dowladihii dadkii inta allah u naxariista iyo diyaaraddii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay ay dhacaan marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay reportigan ayaa insha allah tacaala waan ku dhex jirnaa waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii ilaah saxaayo waa gartay sida wax u dhaceen marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay
ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxaa weeyaan in diyaaradaasi dhacday ayna ku dhacday airstripka bardaale meel waxyar u jirta marka dhulkana u dhow xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna diyaaradiina ku burburtay lixda qof ee saarnaan ay ku dhinteen sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa kan aan ku howlan nahay iyada oo tafatiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiya badan inaan aan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socday saddexda dowladeeda hadda soo sheegay su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacda cilad mise wax dhulka laga gelay
taas waa tan u baahan in saddexda dowladeed go-aan rasmi ah oo baaritaankii ka soo baxay uu ku cadeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabtaa speculations tira badan way sii jiraan dad dhulka joogo oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yidhahdaa voice recordersi ilaa ka helno iyo black box ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyaysan aan ku soo saarno oo hadalkii iyo isweydaarsanayay wixii dhacay aan helno ma had noqonti inaan ka hor dhacno baaritaanka ka socda ma la helay balaag sanduuqii midoobaa iyo voice recorderkii ama recordkii duubayay expertkii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan daamid gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qayaas ma cadayn karno waxaan sugaynaa expertka kenya iyo ethoobia nooga imaanaysa innaga oo smitira oo baaritaan iskumitira aan meeshaas ooga soo saarno labadaas shay ee muhiimkiina ah marka si aan transparent u noqono carnaya soo soo saarno kadibna analysisiisana aan soo sameyn haddii ilahi subxaana wataala sida ay sheegaan saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada etoobiya qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada etoobiya inay lug ku leeyihiin ciidamada etoobiya madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aada u waraysateen maxay idiin sheegeen arrintan miyay beeniyeen iyagu
marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa dadkii arrintan ay sida toos u khuseysay intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay waana qayb hal qayb oo ka mid ah qaybaha baaritaanka ay ku socoto marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno ma dhihi karno sidan iyo sidan ayuu qofkaa yidhi sida ayaa saxa marka mar alle markii uu noo dhammaado baaritaanka dowlada israelkooda annagoo rabno runtii inaan dejino baaritaankaas uu su-aalahan hadda aad qabto iyo kuwa la midaba aan ka jawaabno waxaan rabnaa inaan taa ku dhigano marka riboortiga uu noo soo dhamaaday dhammaantiisa dowlada israel laakiin de iyagu hadda way sheegi karaan iyadoon dhammaadka riboortka natiijadiisaba laga warsugin ciidamada etoobiya way sheegi karaan inay hub u rideen hawada iyo inaysan ridin waa waxay og yihiin soomaa hadda aan wada hadlayno
ciidamada sidoodaba way sheegi karaan inay hub kor u rideen iyo inay nanridin iyo inay hoos u rideen intaba way sheegi karaan laakiin annaga investigationkeena wuxuu ku saabsan yahay diyaaraddani soo dhacday maxay ku soo dhacday iyo xaaladda xilligaas meeshaasi lagu jiray intaasna annaga waxay noogu jirtaa investigationka ayaan hadda ku jiraa mar alle markaan sameynana insha allah tacaala waan bila wadaagay runtii ma doonayna inaan war aan la hubin iyo wax hebel jiro inaan aan meelo ka shaqaan kasoo dayna ma rabno waxaan rabnaa si mas-uuliyadaysan hadal la hubo oonan dib noogu soo noqonaynin baaritaan dab ah oo dadkii allaha u naxariistee laga dhintay dowladihii dhibaatada soo gaartay kulli ay ku faraxsan yihiin oo sax ah oo baaritaan rasmi oo noqotay inaan soo dayna ayaan rabnaa marka ma doonayno qof meel taagnaa wax uu sheegay iyo inaan aan aan hadda aad aad ugu mashquulno runtii ma rabno meelaan bixina ma rabno waxaan rabnaa in war sax ah oo la hubo ay naga soo baxaan tiimka ku mashquulsan hadda baaritaanka shirkada arrintani sidee u saameyn kartaa maxaan ku idhahdaa ku duulitaankii ama amnigii hawada soomaaliya
amniga hawada soomaaliya alxamdulilah runtii waxaa wax aada loogu faanaa sida diyaaradaha soomaaliya waa ogtahay jiradkii way burbureen hawada ayaa la maraa iyo sida uu accidentiga u yahay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa in sidiisi iyo si kasii fiican uu noqdo shil kasta oo dhacana waxbaa laga bartaa baaritaankan wuxuu ka mid yahay sidii aan kor ugu qaadi lahayn dadkarka diyaaradaha iyo amnigooda hadduu ilaah israel noqdo ma filayo hadde wax dhibaato ku keeni kara ama cabsi keeni kara duulimaadyadii wadanka gudihiisa iyo dibadiisa ahaa intaba inay jiraan waad ogtahay diyaaradaha iyo duulimaadyada amnigooda waa shayga noogu muhiimsan ee annaga jiritaanka